gadcadaaga odaygiyo somalaay u gurnada gambolayda dumarkii somalaay u gurnada
bismi illaahi raxmaan iraxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaasha hawada nagala socdo kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan shir ay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda puntland ay uga hadlaysay abaaraha oo ka dhacay magaalada garowe gadigood caruurtii gaajay la liita waxna geeriyoodeen
barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdixakiin xuseen xasan ah guud ahaan barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa khudbadihii ay madaxdii shirkaasi ka qayb galay ee halkaasi ka jeediyeen madaxdii shirkaasi ka qayb gashay hadallana ka jeediyey ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee puntland ahna xildhibaan aqalka sare ee soomaaliya cabdiraxmaan sheekh maxamed maxamuud faroole wasiirka cadaaladda dowladda puntland wasiirka arrimaha gudaha puntland xubno ka socday hay-adaha aan dowliga ahayn iyo kuwa maxalliga ah culimaudiin iyo marti kale oo shirkaasi lagu casumay shirka oo dhammaantiis looga hadlayay abaarta puntland ka jirta ayaa waxay wasaaradda arrimaha guduhu soo gudbisay xog ku aadan heerka abaarta puntland ka jirta ay gaarsiisan tahay iyo inta tuulo ee ay dadka xooluhu ka dhammaadeen ay gaareen cabdulaahi xaashi qoob deero wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha puntland ayaa sheegay inay wasaaradda arrimaha guduhu iyo guddoomiyaasha gobollada oo iskaashanaya ay sameeyeen qiimeyn ku aadan abaarta puntland ku dhufatay iyo heerka ay gaarsiisan tahay
suuj waxaa ku soo xarooday konton qoys garmaal waxaa ku soo xarooday siddeed qoys budambuto waxaa ku soo xarooday lix qoys baqbaq waxaa ku soo xarooday toddoba qoys xaaji khayr sagaal iyo toban qoys baa kusoo xarooday saas xaaladda abaare gobolka kakaar gobolka kakaar qardho waxaa kusoo xarooday toban qoys bayla labaatan qoys waaciya lix qoys rako rako sooma rako waxaa kusoo xarooday soddon qoys baa kusoo xarooday xaaladda abaareeda gobolka gardafow gobolka gardafow waa gobolka ugu sheeya gobollada puntland wuxuuna dhacaa badda cas iyo badda hindiyu dhacaa isagana waxaa soo xarooday gobolkaas caluula shan qoys baa ku xarooday gar gaar gar daadin waxaa lix qoys baa ku xarooday dhuxun afar qoys baa ku xarooday hubsade waxaa ku saddex qoys baa ku xarooday ciin waxaa ku xarooday toddoba qoys baa ku xarooday hiliftiyo waxaa sideed qoys baa ku xarooday yicib saddex qoys baa ku xarooday bareedo waxaa ku xarooday afar qoys buuro xamur waxaa ku xarooday afar qoys xabaalo ambiyaad shan qoys gaabiya toddoba qoys baa ku xarooday murcayo waxaa ku xarooday laba qoys hoodaa ha hoodaa maxaa ku xarooday hoodaa waxaa ku xarooday ha murcayo waa degmadii weeye hoodaa waxaa ku xarooday laba degmo laba laba reer baa ku xarooday dibirna waxaa ku xarooday saddex qoys baa ku xarooday qoraxaad waa gobolka garda baargaalo weeye qoraxaad waxaa saddex iyo toban qoys baa xarooday muudiya labaatan qoys baa xarooday baargaalo weeye waa baargaalo waa gobolka gardafo weye saddex iyo labaatan qoys baa ku xarooday meesha la yidhaahdo baargaal muudiya waxaa ku xarooday labaatan qoys conqoro shan iyo toban qoys xaaladda abaareeda gobolka sool foocame waxaa ku xarooday afar iyo toban qoys bardhedin waxaa ku xarooday toban qoys karingarfood waxaa ku xarooday toddobiiyo toban qoys dan waxaa ku xarooday siddeed iyo toban qoys biriqoday waxaa ku xarooday toban qoys dogoble waxaa ku xarooday siddeed qoys guman waxaa ku xarooday labaatan qoys buuro buuro wadal labaatan qoys baa ku xarooday harwanaag waxaa ku xarooday toban qoys ba baraaha ayada waxa weeyaan waa dooxo weyn oo dad badan iskugu yimaadeen dadkii deganaa ceel afweyn somalilan dadkii deganaa iyo caynaba iyo dadkii goboladan deganaa waa dooxo weyn halkaan ummaddii isugu tagtay oo roob yar baa ka da-ay roobkaa yar waxa ummaddii baa isku dulfuushay howlihii waa ku jiradeen robalin badan baa ka taagan dooxadaas kala dhac waxa weeyaan kalacad kalacad talax waa degmadii talax weeye laba qoys baa ku xarooday kala kalcad lix qoys baa ku xarooday cod god aalo waxaa ku xarooday shan qoys sarmaayo toddoba qoys baa ku xarooday xalin waxaa ku xarooday sagaal qoys dhumay iyadana waa dooxo weeyaan laakiin laba qoys xoolay ka dhamaadeen baa jooga laba qoys baa jooga jiingadda ayadana waxaa ku ku jiingaddana waxaa ku xarooday laba qoys iyo waxaas waa iyo qowlo ka soco carooley waxaa ku xarooday koo iyo toban qoys laasacaano haa higlo afar iyo toban qoys baa ku xarooday tukuragla saddex iyo labaatan qoys baa ku xarooday xudun degmada xudun awrbogeys siddeed qoys baa xarooday xaange laba qoys baa xarooday kulaal waxaa ku xarooday shan iyo labaatan qoys xabaalo camaare lix qoys baa ku xarooday okay lafaweyn jidbaale lafaweyn waxaa ku xarooday boqol qoys jidbaalena waxaa ku xarooday toddoba qoys hol hol afar qoys daryo geesa weyn waxaa ku xarooday iyadana saddex qoys gararuley shan shan qoys baa ku xarooday laas laaso curdun shan iyo toban qoys baa iyadana ku xarooday dhadhan dhaban iyadana shan qoys baa ku xarooday xaaladda abaareeda gobolka mudug goldogob waxaa ku xarooday labaatan qoys bursaalax soddon qoys laamadow shan qoys kuwayt waxaa ku xarooday iyadana laba qoys kalabayd waxaa baa ku xarooday kalabayd waxaa ku xarooday saddex qoys baa ku xarooday saasi way socotaa xero jaalle shan iyo toban qoys baa ku xarooday daarusalaam toban qoys baa ku xarooday xero jaallena shan iyo toban qoys dudun toban qoys booraan cad koo iyo toban qoys nugaal nugaal gebin ayadana waxa wey laba iyo toban qoys nugaal gebin galdogob bay ka xisa dhinaca koonfurta ka xigtaa jariiban soddon iyo laba qoys baa xarooday garacad lix iyo toban qoys baa xarooday mareer sagaal qoys baa xarooday saam seemade lix qoys baa xarooday balibusle toddobiyo toban qoys sallax toddoba qoys okay dhoobacantuug waxaa ku xarooday afar qoys labi lamaane shan iyo toban qoys raydable saddex iyo toban qoys beeni hasatay toban qoys kulub waxa weeyaan waxaa ku xarooday toddobiyo toban qoys kulub waxaa ku xarooday waa arlaha kulub toban qoys toddobiyo toban toddobiyo toban toddobiyo toban meesha la yihahdo galxagar waxaa ku xarooday shan iyo toban qoys galxagar waa meesha keliya oo xataa laga waayay waxa biyaa oo gurmadka ugu badan ba hadda loo fidiyey biyo badan biyo waa la gaargaarsiiyey waxaana degan magaalada dhexdeeda adugu boqol iyo dhowr iyo labaatan qoys baa degan waa meelaha ugu ad adag bay ka mid tahay
wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha puntland cabdulaahi xaashi qoobdeero ayuu kaasi ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare maxamed cali faarax oo ka mid ahaa dadkii shirkaasi abaaraha looga hadlayay ka qaybgalay ayaa sheegay inay ka wasaarad ahaan ay sidii dadka loogu gurman lahaa ay ka shaqaynayaan wuxuu sheegay inay kulamo la qaateen iskoolada iyo jaamacadaha ayna rajeynayaan in gurmadka si wanaagsan ay uga qayb qaataan run ahaantii waxaan daawannay bandhigii ay samaysay wasaaradda arrimaha gudaha iyo bandhigii ay sameeyeen culamaauddiinkii soo maray goobihii abaaruhu ay ka dhaceen saamaynta abaartu aada iyo aad bay u weyn tahay dad iyo duunyana runtii waa ay saamaysay waxaadna mooddaa in ay tahay abaar ka duwan abaarihii hore maadaama gobollada puntland oo dhan ay saamaynteedu wada gaadhay xoolihii baa dhintay in badan oo ka mid ah dadkii baa dhibaata hadda soo food saartay oo bilaabay inay iyaga laftigoodu dhimashadii soo gaadhay maxaan ku idhaahdaa dhibaato fara badan baa runtii ay leedahay abaarta tani soomaaliya inta taariikhuhu sheegaan ilaa saddex iyo toban abaarood magacyadooda la sheegaa waxaa la yidhaha abaartaani way ka yar duwan tahay marka la eego siday u camimtay gobolladan puntland iyo soomaaliya meelo badan oo ka mid ah taasi waxay kutusaysaa inay u baahan tahay in runtii si wanaagsan loogu wada gurmado waxaan ku talin lahaa adduunku caalamku marka wax lasoo bandhigayo waxa uu isticmaalaa information dhab ah daato yacni intaasoo xoolaha dhintay intaasoo dadaha dhibaatadu soo gaadhay intaasoo biyaha loo baahan yahay intaasoo raashinaha loo baahan yahay intaasu saamayntu intaasay la eg tahay yacni ribood ahaan lagu qiimeeyo way fiicnaan lahayd wasaaradda arrimaha guduhu inay hoosu degato oo dhibta rasmiga ah ay si fiican u sawirto si adduunka loogu bandhigi karo ama dadka soomaaliyeed loogu bandhigi karo culimaaudiinka laftigooda cid kasta oo samaynaysa field visit oo meesha dhib ku jiray tagtay waxaa wanaagsan ixsaa'iyaad dhab ah iyo daato dhaba in la sameeyo si taas adduunka loogu gudbiyo markaad tidhaahdo xoolo badan baa ku dhintay meeshaas iyo markaad tidhaahdo xoolaha dhintay tiradoodu waxay gaarayaan intaa dadka dhibaatadu ku gaartay oo soo xarooday hadda qoysaska haddii laysku daro intaasay gaarayaan waxaan isleeyahay riboodkii ay sii daysay hay-adda maaraynta masiibooyinku shalay mise daraad wuxuu sheegayaa in hal malyan iyo laba boqol iyo konton kun oo qof oo reer puntlanhi ay saamayn weyn ku yeelatay abaarahan taas waxay kutusaysaa dadka in badanoo ka mid ah inay aada iyo aada u saamaysay waxay kaloo saamayn ku yeelatay shan boqoloo kun oo ka mida dadkaasi waxa weeye caruur wey waa dad yaryar nafaqa daro xoogle ayaa haysata soddon kun oo qof oo ka mid ahi waa dadka maaragtay qaxootiga ah waxaa la rabaa daata rasmiga in lasoo bandhigo runtii oo aada iyo aada si gurmad dhab ah loo sameeyo abaartani abaar culus weeye waxay u baahan tahay in loo wada istaago dowlad iyo shacab ganacsato maxaan ku idhaahdaa bulshada qaybaheeda oo dhan kala duwan inta aynu leenahay hana soo gaaraan deeqbixiyaashu wax badan baan qaban karnaa annagu runtii waxa weeye annagu wasaarad ahaan shalay waxaan ku dhawaaqnay olole aan u bixinay badbaadi dadkaaga wasaaradda waxbarashada ilaa saddex boqoloo kun oo arday baan rabnaa inay ka qayb qaataan ololahaas wax badan bay runtii ay ardadaasi aruurin karayaan ama bahda waxbarashadu waxa weeye deeqda iyo maxaan ku idhaha waxaruuriska iyo dhaqaaluhu jeebkeenu ha liito laakiin wax badan baan qaban karnaa haddii laysku daro qof walba hal dolar uu bixiyo dadka reer puntland waxaa lagu sheega afar milyanoo qof inay yihiin min hal dolar haddaan bixino waa four million dollars weeye dadkaas dhibaataysan biyay siin kartaa raashin bay siin kartaa daaway siin kartaa wax badan bay u qaban kartaa marka waxaan qabaa ololaha runtii in aada iyo aad loo xoojiyo specifically in dadku ay hoosu daadegtaan oo saamaynta abaartaani aad bay u weyn tahaye in aada iyo aada loogu gurmado dadka dhibaatadu gaartay qolo walbaana ay qaybteeda qaadato caalamku markuuna arko annagu waxaan qabsannay ayuu wax nala qabanayaa laakiin waana eegayaan hay-adaha caalamigaahi markii dowladdii iyo shacabkii wax nafla aysan qaban dadkiina dhimanayaan cidina wax ku siin mayso laakiin adigu markaad gurmato oo aad adigu dadkii biyihii siiso oo aad maaragtay xoolihii maxaad wixii nool aad isku dayda saa ku badbaadin lahayd ood raashinkii geyso waxa weeye wax badan baa dadka kalena soo qabanayaan waxaana rajaynayaa in sha allahu tacaala caalamkana inaan si wanaagsan ugu bandhiganno waxeenna dhexdeennana aan si wanaagsan ugadmo u gadno badeecada iyo dhibaatada ku haysata haddaadan gadan aqoonin waxa ku soo gelaya waa yaraanayaan waa inaan si wanaagsan u gadnaa dhibka jira caalamkana tusno dadkeennana tusno dadkeennuna uu noqdo kaalinta koowaad oo istaagaya annagu wasaaradda waxbarashada olala xooglaan qaadnay waana rajaynayna guri walba ololahaas inuu soo gaari doono saakay waxaan la kulannaa ardada dugsiga gambool iyo ardayda dugsiga alwaaxa waxaan ku dhiirigelin inay kaalintooda qaataan ballan bayna qaadeen shalay jaamacadaha qayb baan la kulannay qaybihii xirnaana waa la ballansannaha insha allahu tacaala waxaan doonaynaa ololahaasi puntland oo dhan in laga fuliyo sidaasoo kale waxaan jecelnahay sector walba inuu u istaago haweenka dhallinyarada odayaasha waxgaradka ganacsatada wax badan baan heli karna haddaan qabanno aan dadkeena u gurman waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu maxamed cali faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ayuu kaasi ahaa agaasimaha qorsheynta hay-adda biyaha baasaweyn oo isna shirka hadal ka jeediyey ayaa ka warbixiyey doorka hay-adda baasaweyn ee biyaha puntland u qaabilsan waxaana uu sheegay inay wax badan ka qabteen ceelasha biyaha puntland ku yaalla waxaana uu sheegay inay hadal dayactir ku wadaan qaar ka mida ceelashaasi annaga xoogaa waxaysu soo taabatay ceelasha u fadhiya dhibaatada ceelasha fadhiya mid aanu hakranayno ama aanu hakranay ama aanu ka seexanay maaha waxaan u malaynayaa ismaalin maynee dowladda iyo shacabkuba waa naga warqabaan orodka iyaga iyo socodka iyaga iyo inta aanu gurmadno ama aanu orodno ama aanu waxqabanno hay-adahaan annaga oo weliba hortayna kaga cabanayna gaar ahaan dowladda dowlad dhaqaale xoogle oo hay-ad walba iyo wasaarad walba waxay u baahan tahay iyo hantida ay u baahan tahay waxuu ku fulin lahayd hor dhigayso odhanaysa soco fili hawshaa horta ma nihin alxamdulilahi rabbi alcaalamiin laakiin waxaynu nahay dad isku xiran oo isku tiirsan oo inay iskaashadaan ay ku habboon tahay marka dowladda haddii aad naga aragtaan xoogaa yar oo ceel fadhiya ama meel yaroo ceel ka xumaaday nagama aha liidnimo iyo commitment inaanu hawshatan aanu ku hayna waxay naga noqotay kunma barido kan saaka ka soo kacay toddoba berikaan ka soo kacay oo dhegan la ahaa shalay baan misna cid ku ceshay oo u fadhiista wixii waa farsamo cillad yar baa iska imaanaysa waa fadhiisanayaa waa run waxaanu jecelnahay inaanu inta awoodayada ah iyo inta aanu haaban karno inaanu ceelasha biyaha hadday yihiin kuwa shaalo weelkaa iyo kuwa riigagaa iyo kuwa loqodaya haddana in la dedejiyo kuwa noo qodanna inaanu ugu sida ugu habboon ceel walba biyo looga helo runtii waxaanu kaashanaa oo gacan fiicanna siiya hay-adaha internationalka ah baa gacanna siiya sida unicef ay ugu weyn tahay dhammaantood inta biyaha ku hawl leh i c s ha noqoto i r c ha noqoto care ha noqoto intuba biyaha dhammaantood maanta commitment bay ku yihiin waanu wada shirnay waanu is aragnay commitment baa laakiin waxa fiican inaynu hay-ad walba roolkeeda ay qaadato oo cid waliba roolka ay abaartaa ku leedahay ama hawsha ay leedahay inay ka soo baxdo oo commitment ku noqoto oo ilaah aqoon iyadoo ku darsanaysa ay hawsheeda ka soo baxdo maanta wuxuu yidhi waa maalinta maxaa loo waa maalin biriir leh ninkii wuxuu yidhi waa maanta waa maalin biriir leh waa maalinta uu yidhi lixiyo toban jir labaatan jir mudug jooga ilaahay u ceeb qarinin tii baa maanta taagan oo kale maanta nin wax qaban kara ama wax tari kara oo aan maanta booskiisa ka soo bixinin hadda ceebowyi oo aan is ogaano hay-ad hadday tahay gaar ahaan qoladeeda dowladda qoladeeda dowladdu waxaa commitment aynu ku noqonaynaa inaynu biyahaas dadka wada gaarsiino weliba dadku biyihii qaraara waa ka taagan yihiin agaasimaha qorshaynta hay-adda biyaha puntland ee baasuweyn ayuu kaasi ahaa weli dhegeystayaal waxaad maqlaysaan barnaamijkii gaarka ahaa oo ku saabsan shir ballaaran oo dowladda puntland ay uga hadlaysa xaaladda abaarta puntland oo garawa lagu qabtay gadigood caruurtii gaajay la liita waxna geeriyoodeen gadcadaaga odaygiyo waxaa inoo soo socda khudbadihii madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole wasiirka cadaaladda puntland iyo mas-uuliyiin kale ay goobtaasi ka jeediyeen balse haatan madaxa hay-adda w f b ee puntland abubakar sadiiq oo ka mid ahaa dadkii shirkaasi ka qayb galay ayaa sheegay in hay-aduhu ay ka warqabaan heerka abaarta puntland ka jirta waxaana uu soo jeediyey in madaxweynaha dowladda puntland uu shir deg dega isugu yeero hay-adaha waddanka ka shaqeeya isagoo ku sababeeyey inay tahay arrin emergensiya xaaladda hadda ka jirta deegaanada puntland and the situation demands that
aad iyo aadna buu ugu ugu faraxsan yahay presentationka maanta la dhiibay iyo bandhigan lasoo bandhigay wuxuuna yidhi waxay muujinaysaa dhib maxaa dhibaatada dhabta ah oo ka jirta maxaa dhulka maantana waxaa loo baahan yahay buu yidhi deg deg maxaa la yidhahdaa in loo loo howlgalo oo waqtigana la iska lumin waayo xaaladdu aad bay u adag tahay
we can understand the nomadic people they lost their livestock the others who has minimum level of livestock they are struggling for their survival at the same time everybody is struggling for the survival of their children of their families they don't have food in place there, there are forced selling of the livestock. The market price of the livestock goes down. So the situation is really, really very critical.
sida la og yahay xaaladaha dadka miyi degan inay xoolahoodii oo dhan khasaareen dadkii ay maxaa la yidhahdaa dadkii xitaa dad dadkii kale oo meesha joogayna waa aad bay u danyar yihiin oo wixii oo dhan baa isku maxaa la yidhahdaa meesha isku fuulay iibkii xitaa xoolaha inuu hoos usii dhacay oo maanta suuqna uu lahayn siduuna sheegay xaaladdu aad bay u meesha u adag tahay oo u xun tahay All the UN agencies they are coordinating each other with the limited resource that they have how they can use that limited resource in a best way and to avoid any duplication of the resources and OCHA is also taking a great role to coordinate all the response plan from all the agencies and all the international NGOs. And at the same time, I would like to request this such a severe situation now prevailing in Puntland. I would request the Puntland president should have a donor meeting as early as possible. The donors need to have this overall context of the current drought situations. And that will facilitate to get the funding for the other UN agencies and international NGOs. So, and all of you, all of us knows that this drought situation is prevailing for the last two three years. And the agencies from their contingency fund they try to meet the need of the most vulnerable peoples, but their contingency is also exhausted. And everybody is in need of funding. Both government and international organizations, they need to explore how to get the funding for this, uh, for, of, uh, to address this critical situation of the drought.
Okay, eh, yeah. Eh, horta maxaa la yidhahdaa hay-adaha eh, caalamiga oo jooga meesha eh, dadaal bay ku jiraan waxa fan ay hayaan inay maxaa la yidhahdaa wax ka qayb galaan Eh, hay-adda ojana eh, waxay tijaabinaysaa inay isku xidho eh, wax allaala wixii hay-adaha ay isku hay- ay hayeen eh, si ay uga ilaaliso ina maxaa la yidhahdaa meelihii loogu talagalay inay gaaraan oo meelo ay ka dhicin in la isdul saaro oo laiskaga dabageeyo meel wax la geeyey Eh, waxaana iyadoo yakooda hay-aduhu hayaan fan yar oo ku filnayn waayo xaalad deg dega kusoo dhacday meesha Eh, wuxuu yidhi waxaana rajaynayaa buu yidhi oo codsanayaa buu yidhi oo tala u soo gudbinaya inay maxaa la yihahda uu madaxweynuhu eh, shir u qabto eh, deeq-bixiyaasha adduunka oo si deg deg ah oo la- oo lala sugin oo xaaladda ka jirta waddanka si dhab ah loo taabsiiyo deeq maxaa la- deeq-bixiyaasha Eh, taasna waxay keenaysaa buu yidhi inay- in la fahmo oo adduwan oo dhan ogaado waxa meesha ka socda aad iyo aad buu wuxuu yidhi idinku idinku- idinku mahad celinayaa eh, ka soo qaybgalka meesha ka soo qayb galnay dad badan oo ka yimi deegaano badan gobollo badan degmooyin badan oo xogtii ay noo keeneen xogtii aan si fiican aan uga faa'iidaysanay aan u ogaanay waxa meesha socoto iyo waxa meesha ka jira Eh, annagoo og buu yidhi boqolkii toddobaatan puntland inay saamaysay dhibaatada hadda taagan inay boqolkii toddobaatan ay saamaysay oo waana waan- waxaana tijaabinaa insha allah ina wax laga qabto oo laska- las- laiskaashado dhammaan in cidna wax hakran oo laiskaashado aad iyo aad baa umahadsantihin So I do not like to delay with these things. I like to uh, say again, I like to thanks to all of you, and and uh, and we we are happy to participate this meeting. At least we can understand the peoples who are coming from different areas, from all the regions which are affected by the droughts, and we can have their their feelings, their presentations, and all for, for all the areas. This is also a, a, a, a good information for us. Let us work together to address this critical situation at this at this at the uh, at the really vulnerable moment of of the Puntland, whereby more than 70% of Puntland are really under under uh, critical situations. Thank you and uh, thank you all.
madaxa hay-adda w f b ee puntland ayuu kaasi ahaa culimmada puntland ayaa abaar kasta oo dhacda door weyn ka qaata sheekh fu-aad maxamed xaaji oo ka mid ah culimmada puntland ayaa maanta ku sugnaa shirka waxaana uu ka hadlay xaaladda abaarta puntland ka jirta isagoo sheegay inay culimmadu ay wax badan ka qabteen xaaladda abaaraha haddana ay hawsha wadaan waxa uu sheegay inaysan dowladdu lacag u dhiibin waa sida uu hadalka u dhigay shiikha oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa hadalkiisi ka mid ahaa waxaan u malaynayaa wasiirka waa wada soconnay hadmo waa wada soconnay maadaama aan shaqo wadnay lacagna nagu soo dhacaysay lacag baa noo hartay lacagtii akawnadeedaan u daynay annagu sidayada haddaan guddigaan nahay waxaan ku shaqaynaa guddoomiye gobolna wax uma dhiibno mid degmana wax uma dhiibno oday nabadoonana uma dhiibno meesha waa tagnaa biyahaan qaybinaa guddoomiyaha nala shaqee baan dhahnaa volunteeraa tahay waxa weeye waa- jeebkaagaa cunaysaa shaqee baabuurkaaga kaxayso shidaalka ku shubo intaas waa annaga laftigaygu baabuurteedaan ku shaqaysanaynay Een, haddii baabuur la kireeyo hadda safarkii culimmadu ka yimaadeen toddobaatan iyo afar booyadood bay soo qaybiyeen annagu booyaddii boqol doolar aan ku- ku- baan ku dhaaminaa dadku afar boqol ay joogtaa iyo saasay joogtaa iyo sida hadba saa u maadaama waxaagu yar yihiin waa inaad si fiican u maamulataa boqol baan ku dhaaminaa toddoba kun iyo afar boqol bay bawydihii noqdeen baabuur bay wadaadadu triibkan kira ku tageen awal baabuurta annago alle aan ku shaqaysan jirno leanno labada wadaado hadda tegay baabuur ma leh saas daraaddeed baabuur bay kiraysteen baabuurka kaliya sagaal boqol iyo soddon dollar baa ku ku baxday annagu marka waxaan rabaa dhowr qodob inaan ka hadlo dhaqaalaha waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaan qabaa dhaqaalaha la helayo waa in loo maamulaa oo la tashiilaa sida ugu fiican waa qodob annaga laftigeysi wax noogu tashiilmaan waxaan u baahannahay dawladda ka codsanaynaa dawladda baabuur fara badanay leedahay dawladda laba baabuur hana siiso oo aan ugu shaqayno dadka markaa shidaal baan ku shubaynaa olyadaan ka bedelanaynaa keliya laakiin haddaan maalin walba baabuur karayno oo habeenkii boqol iyo konton dollarna laga qaado wixii dadka la siin lahaa waxay noqonaysaa inay kharash galaan sida hadda yani waxyaaba badan ay u baxaan oo kaleeto marka taas waa codsanayna waa qodob qodobka labaad waxaan aada u maqlay anigu hadda hindiyaan ku maqnaa waa soo noqday dawladda madaxda qayb ka mida waxay faafiyeen culimmadaan lacag u dhiibnay annaga dawladdu hal shilin nooma dhiibin waa inay umadda ogaataa haddii qofka madaxda uu hadal khaldan sheego waa ka jawaabeynaa hal shilin dawladdu nooma dhiibin lacagta aan aruurinay lacag cad weeye akawnna ku dhacday lacagtaa badankeeda waxaa bixiyay dadka masaakiinta ah rubuc dollar nus dollar hal dollar shan dollar toban dollar konton dollar labaatan dollar boqol dollar sharikadaha waddanka jooga xataa badankood annaga lacag nooma dhiibin laba sharikadood iyo laba hay-adood oo qolana tahay b l ka yar yarkaa kuwa maamula oo laba kun oo dollar noo dhiibay iyo hay-adda gaadiidka waa iyaduna shan kun oo dollar noo dhiibtay lacagaha naga na soo galay iyo dibadaha oo meelihii meeshii ugu badnaa afar kun iyo xoogaa naga soo gashay lacagta noogu soo xarootay intaasay ahayd annagu dee waxyagu iska mar kastoo aan imaano waa sheegnaa madaxweynaha waa u sheegnay wasiirka waa u sheegnay madaxweyne ku-xigeenka waa u sheegnay hadmo waa u sheegnay waxaan nihi lacag konton kunaa noo hartay waagii wasiirka wasiir saalax waa u sheegnay lacagtii waa haynaa lacagta hadda wadaadadu soo kharash gareeyeen ayaa ka baxday iyadaana haddaa rabnaa inaanu gurmadka ku wadno wixii kaloo aan ururinana waa ururinayna marka si dhaqaaluhu noogu beeqaamo waxaan codsanaynaa horta dawladdu somalilan ha dawladda somalilan abaaraha malyan iyo shan boqol ay ugu deeqday dawladda puntland waxaan ka codsanayaa inay lacag ku deeqdo sanadkii hore lacag way sheegtay boqol iyo konton kunaa bixinay dheh lakin kole annaga nalooma dhiibin iyagaa la rabaa inay ka xisaabtamaan meeshay mariyeen annaga nalooma dhiibin annaga lacagta naloo dhiibay lacagta aan shacabka ka helnay wey waa inaad sidaa loo ogaadaa sababtoo ah waxaan la yaaba odayaala isoo wacay waxay dhaheen lacagtii dawladdu noogu kii dhiibtay meeday dhaqaalaha suu noogu beeqaamoobo waxaan codsanaynaa xildhibaanada puntland inaysan mid mid noola soo hadlin anagu tuulo walba ma gaarno hadduu xildhibaanku jees noqdo oo wasiirku jees noqdo waxba ma qaban karno waxaa la rabaa meel walba puntland waa isku mid soolgariya markaan anigu tegayey wallahi nimankii aan u tegay markaan isu sheegay reerkaan ahay way la yaabeen soo majed aad bay ila yaabeen ma ay islahayn nin reerkaasa halkan imaanaya wax yar kaada sheekh waxaan wadaa waxaan rabnaa meelaha sida loo kala daraya waa la garanaya xaqiiqaa la rabaa culimmadu hadda isku shubanaya waa soo mareen waxaa ka daran degaanka qaldala baa ka daran oo karimo iyo geedka colaad baa ka jirta annaga ma aadi karno laakiin ayaamahan dhan waxaan ka fekerayay war colaad kasta ha jirtay see wax ugu qaban kartaan leanno dhibaato lixaad leh oo xoog leh dadka dega halkaasna waa ku ammaanaya ma qayliyaan xildhibaankooda kula soo hadli mayo wasiirkooda kula soo hadli mayo nabadoonkooda kula soo hadli mayo dadka qaybtooda waa qaylo badan yihiin marka waxaan leenahay jeesnimada aan ka baxno waxaa la rabaa inaynu niraano aday kugusan tahay iyo aday kugusan tahay dawladdana labadaas gaari waa ka codsanaynaa shaqada waxaan leenahay waa inaan tansiiq leenaha isku xidhannaha annagu wasaaradda arrimaha gudahana waa la shaqaynaynay hadmana waa la shaqaynaynay warbixintana hanalaga hubiyo ayaantii waxaana loo sheegay waxaana la yidhi degaanka fiqi fuliyaa u daran sanaag ee ka bilaaba fiqi fuliyaan ka bilownay ficlan horaad baa ka jiray laakiin xooluhu waa qurux badnaayeen waxaan la yaabanahay xingalool markaan maraynay dadkii oo dhan baan na qabsaday waxaan ihi xingalool abaar kama jirto anaa idhi xingalool wax abaaroo ka jiraan ma jiraan waa ila yaabeen dadki xataa qaybtooda waxaa laga yaabaa inay u qaateen inaan la dirirsanahay xaggaasaan u gudubnay markaan soo noqonnay baan xingalool ku soo noqonnay markaan baadiyii xingalool maray waxaan arkay warbixintiina la siiyey warbixin khalada inay ahayd yani xingalool waxaan u bixiyay ayaantii xingalool waa awdal meesha puntland ugu liidata xingalool bay ahayd waxaan ka wadaa waxaan hadda la leeyahay dad baa soo xarooday ha layna ka hubiyo dadka soo xarooday ha la hubiyo meelaha abaartu ka jirto ha la hubiyo yacni meelaha inuu ku daran aan xoogga saarno arrintaa iyadaa baan anugu ku talinaya annagu ka culimo ahaan waxaan ku dadaalaynaa dadka reer baadiyaha annagu tuulooyinka biyo kuma shubno leanna hay-adihii baa waxay doorteen tuulooyinka maaqa baadiyaha ma ka baqaan waxay leeyihin annaga bini aadankaa noo muhiima hay-adaha qaybtood sanadka hore waxaan ku idhi annaga xoolaha noo muhiima sababtoo ah bini aadanka iyagu xooluhu ku nool yahay haddii xooluhu naga baxaan bini aadankuna waa baxaya marka annagu baadiyahaan xoogga saaraynaa insha allahu sida awal ba aan horey u yeelnay waxaan ku dadaalaynaa hadba meeshii dhiban xildhibaankii ila soo hadla waa iska dhegaysanaya aniga laakiin anigu waxaan rabaa wax runa in la ii sheego saas daraaddeed waxa weeye waxaan rabnaa meesha ugu dhibaatada badan insha allahu inaan aadno labada baabuur waxaan hadda u codsanaynaa inaan laba tiim saddex tiim aan kala noqono waxaan ku soo gebagabaynayaa oo iigu dambaysa shaqadana wasaaraddana waa la shaqaynaynaa insha allah wasaaradda arrimaha diinta wasaaradda awqaafta waxaan ka wada wasaaradda arrimaha gudaha iyo hadmo sidaas waa inuu ceeru joogaa ficnaan lahaa waa waa wasaaradda waxbarashada dee iyada iska daa iyadu hadda waa ummadii waana runtii aad baan u jeclaystay wasiirka hadalkiisa abaabulka uu sheegayana waa maqalnay insha allahu saasaan rabnaa ciddii wax dhaaninaysa waxaan qabaa biyaha nagu qaaliyeynina biyaha boqol dollar waa lagu helayaa boqol dollar ha lagu dhaasho si ay dadka ugu badan u gaaraan meeshii dee wax baraka male aysa ay ka jirto sida meelaha colaadoo kaleeto abaartaas madaxweyne cabdiraxmaan markuu madaxweynaha ahaa xumbays baan damca inaan biyo u dhaamiyo xumbays iyo raka intay isu jiraan waa idinka arkay baabuurta xumbays raka ma tegi karin dhuudo iyo iyo xumbays intay isu jiraan waa idinka ogaa baabuurta xumbays dhuudo ma tegi karin waxaan ku khasbanaada inaan qoton ka soo dhaamiyo oo booyadii aan afar boqol oo dollar kusoo dhaamiyo khasabay noqotay waxay noqotay inaan ka shaqeeyo inaan wasiirro kaxeeyo oo aan reer dhuudo iyo reer xumbays biyaha ku heshiisiiyo waa ku heshiiyeen biyi waa laga wada cabay laakiin dagaalkii burcadbadeeda iyo haddana dhacayo mar labaada la kala u fooday soo ma jeedaa aham shay waxaan ka wadaa waddanka balaayo fara badanaa jirta dawladda annagu waa la shaqaynaynaa waxaan codsanaynaa in lala shaqeeyo waxaan codsanaynaa wax aan naloo dhiibin inaan la sheegin haddaana tirahda lacagaa naloo dhiibtay anaga afaan leena nalooma dhiibin aan odhanayna wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda puntland saalax xabiib jaamac oo ka hadlay shirka maanta ay wasaaradda arrimaha guduhu qabatay ayaa waxaa hadalkiisii ka mid ahaa
muxuu ahaa waktigan waa iska kooban yahay runtii wax badan odhan mayna abdullaadm insha allahu waxaa loo baahan yahay waa waxqabad muxuu ahaa hadal badan uma baahna sida la sheegay anigana aan ku raacsanahay baahida waa jirtaa waxqabad degdegna waa loo baahan yahay sida ugu dhaqsiga badan run ahaantii aniga guddiga culummada waxaan aasaasnay muxuu ahaa abaartadana soo dhaafay oo guddoomiyuu yahay sheekh fu-aad haddana runtii muxuu ahaa boosaas aan jooga markay soo baxayeen ee dhulka intiisa badan soo marayeen ilaa ugu dambeysa nugaal ay soo gaareen laba habeen ka hor bay soo galeen magaalada anaana ugu yeeray inay nagala soo qayb galaan shir deg dega meeshaan muxuu ahaa runtii muxuu ahaa inay noo soo sheegen waxay qabteen iyo wax hadda see usii socdaan hadduu ilaaha yidhaahdo waxay ku shaqeynayaan waa lacag hore horey u aruuriyeen muxuu ahaa abaartii hore tii un bay hadda sii bilaabeen haddana insha allah inay soo bandhigaan akoonadooda iyo wax aruurin deg deg insha allah in la sameeyo hadduu ilaaha yidhaahdo maadaama ay kasii billaarantaha abaartan tii hore hadda hala yar ka horreysa dhowr bilood ka hor aheyd tan ay ka baahi weyn tahay kana ballaaran tahay dhulkana ka ballaaran yahay runtii in aada loola shaqeeyo ayagana waxqabadkooda runtii aad baan u ogsoonahay waanu ku kalsoonahay in howshaana hor loo sii wado waa lagama maarmaan oo waxqabad deg deg ah horey laga bilaabo biyo dhaamintana way bilaabeen wayna sii wadaan insha allah berina waxaan qabanaynaa shir jaraa-id weyn oo fund raising in loogu talagalo life hadduu ilaa yidhaahdo aan doonayn adduunka o dhan in laga soo dawada daawado laga soo qayb galo hadduu ilaa yidhaahdo habeen damba dhacayo marka si muxuu ahaan u qaylinankaasi higto ugu gudbino mid ka mid a dadkii goobta ku sugnaa ayaa halkaasi ka jeediyey gabay ku aadan xaaladda hadda lagu jiro iyo duco isugu jirta waxaana ka mid ahaa gabaygii uu halkaasi ka jeediyey sida tan
culimadu hadday ka hadlayeen wayska caradaye ha yeeshie cibaadiyo marbuuc caafimaad yahaaye cirka banaha kiilayahiyo ciradiyo qiqa cudurkiyo abaaraha dhiciyo colal ka guuraya cashariyo allow noogu filan shay cibaaraahe asinimada aan suubiniyo ceebtana hortaallaa ciddiyaha gacmaha iyo afkiyo cawradow daran oo cilmi laha wihiyo naaska iyo aquma ogaane waxaasoo calaamaada cadil ku ahay cafiiskaadna siisaan allow ku ciriqaynaaye haddaadnu iqaabayso baan cidiiba joogteen allowse caabud baa jira dunida ciriifyadeedaasi cirool iyo siqir baa jiraan cidii daryeelayne ayayaanka ku baahan oo cidda waada jifo caawinuu nin kale u baxshaa waa cirka u turi ilaahow waxaan kaa codsado ha igu ceebaynin carabkayga ebowka yeelkan la soo celin ilaahow daruur curaatahoo caafimaad wadataa aan codka layn waxaa ka haray calaafna soo saartaa oo ceesha wada buuxiyo canka wada gara oo aan ciriiriyo lahayn waxiis ceshiimaya aan cidi u guurinee guryaha la iska cegago casiisow nasi adiga baan kaa codsanayaaye casiisow nasi adiga baan kaa codsanayaaye
hagaag dhegaystayaal waxaad weli maqlaysaan barnaamijka gaarka ahaa oo idinka imaanaya stuudiyaha daljir ee garowe madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole ahna mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka sare ee dowladda federaalka ayaa waxa uu ka mid ahaa madaxdii shirka abaaraha looga hadlayay ka qaybgalay waxa uu ka hadlay xaaladda abaarta puntland ka jirta iyo sida wax looga qaban karo dadka abaartu ay saamaysay khudbad dheer oo uu halkaasi ka jeediyey ayuu dhinacyo badan ku taabtay waxaana ka mid ahaa sida tan
shirkan maanta halkan aan isugu nimi mowduucan maanta meesha la keenay oo ah sidii dadka abaartu ku dhacday ama dalkao dhan abaarta ka dhacday wax looga qaban lahaa iyo warbixintii halkan laguma dhammaan karo inta maqani inay meediyada ama warbaahinta kala socdaan oo ka dhegaystaan baan rajaynayaa oo si fiican uga uga buuxsadaan anigu nin weyn baan ahay waa ka warhayaa abaaro badan baan soo joogay tii inta aan aada u xusuusnahay oo aan ka qayb qaatay tii kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo afartii dabadheer la oran jiray dhibaataday geysatay maalin dhexaas jimcii dhoweyd baan ka sheegay masaajidka aan markaas jimcaha ku tukaday waa arrintaas waa laga dheragsan yahan taa u filayaa waayo aragna waxaan ku ahaa intii hadda aan puntland joognay abaarihii dhacay labadii kun iyo afartii mid baa dhacday duufaanay badanaaba ahaayeen duufaantii dhacday qaboobaha ahayd bishii oktoobar sagaal iyo labaatankeedii iyo bisha disembar oo soo socota lix iyo labaatankii sunaamigii dhacay iyadana goobjoog baan ahayn iyo sidii loo maareeyey way la fiicnaayeen wax walba lama dhihi karo boqol kiiba boqol bay ahaayeen laakiin kolley waan ku kalsoonahay sidaas inay wanaagsanayd wasiir baan marka ahaa tii labadii kun iyo kob iyo tobankiina waa laga wada dheregsan yahay soomaaliya abaar weyn bay hado ka dhacday oo dadka aad aragteenoo bay iyo bakool iyo kulli xamar lagu soo wada xereeyey oo turkigu qaybta u weyn qaatay innagana waynu ku dhacday waxaanu noqonay wixii ka jiray dalka meesha ugu fiican baa layna ku ammaanay oo iyagu ismaareeyey oo ismaamulay hay-adaha wax weyna ka soo gaargaareen hay-adaha laakiin waxaa soo gaaraya haddaan laga warhayn oo aan lala maamulin oo waxay bixinayaan meeshay aadayaan iyo cidda ka faa'iidaysanaysa iyo cidday gaarsiinayaan dowladda ayaan accountable u ahayn haddee waxaa weeye waa niman lacag kugu soo qaatay oo iyagu markaa isticmaalay meeshay rabaan geeyey waan ognahay say u shaqeeyaan ninkan w f b hadda meesha ka jooga si fiican buu u sheegay wuxuu yidhi dowladdu madaxweynuhu ha u yeedho donar iska shir halka ugu qabto waa runtiis waa loo baahan yahay laakiin waxaa loo baahan yahay wax hadday gacanta ku hayaan miiska inay soo saaraan waxaan soo jeedinaya guddiga guddiga culimaaudiinka waa cidda loogu kalsoon yahay ummaddu ugu kalsoon tahay dowladduna ugu kalsoon tahay inay isu taagaan dhibaatadan oo kale iyo cadaaladda sheekh fa-aad khayr allaha siiyo si fiican buu u sheegay waxaa weeye meel jeclaysi xildhibaano wasiiro cid markaa hawsha haysa meel jeclaysi meel habla meesha anuu ka imaa daran iyo markii cid wax loo dhiibo inayan sidii rasmigaha meesha u gaarsiin annagu yaantii duufaantii halan ka dhacday bishii novembar laba kun iyo saddex iyo tobankii shaqada waanu qaybsanay laba guddi bahay guddi dowladdaah iyo guddiga culimmada ah wax ururinta gudaha waxaanu u xil saaray culimmada iyo midda dibaddaba hayeel kalsooniga dadweynaha ayaa meesha ku jirta dowladaha weligeed waa laga shakiyaa ragga wax u maamulaya laga shakiyaa wixii dibad laga soo xeraynayo oo he-adaha dowliga dibadda ah internationalka laga soo xeraynaya iyo dowladdu wax iyadu lafaheeda ku deeqayso ama mobilize garaynayso sida gaadiidka oo kale gaadiidka ciidanka wixii markaa hadda available oo la heli karo iyo gaadiidka gacanta lagu hayo dowladu wasiiradu haystaan sida hadda waxay ka cawdeen in baabuur la siiyo ay ku shaqeeyaan hadeerba meesha laga ballan qaado wasiirka arrimaha gudaha waa joogaa wasiirka cadaaladda waa joogaa wasiirka culammada madaxda u ahaa wasiir ku-xigeenkii tacliinta waa joogaa gaadida ku shaqeeyaan hay dowladdu ha bixiso ha ka bixiso wasaarada ha laga soo qaado ay ku shaqeeyaan arrimaha hadda halkan lagu soo bandhigay oo halka aan ka dhegays ka fiirsanay war ku dhan laakiin macluumaadku waa inuu yahay updated waxa loo yaqaano afka qalaad waa inuu joogto yahay oo shalay baa macluumaadka ugu dambeeyey weye waxaa la ururiyey muddada iyo muddada inta ka dhexaysa waana inuu yahay mid meelba koobay oo gaaray waana inuu yahay mid cadaalad ku dhisan reer baadiyaha waxay isku xifaaleeyaan dadka haddii wax ku dhacaan qaar baa qaylo badan oo waxay yidhahdeen anaga belaa nagu dhacday kanaa nagu dhacay kanaa nagu dhacay kuwa wax badan ku dhaceen oo iska aamusan yahay qoysaskaas waxaa loo bixin jiray waagaan baadiyaha joogay ba ay ku lolato waxay wax ku helaan waa wareyda wax ku helaan kan aamusan oo miskiinkabaa meesha ka baxa meel aan la soo taaban oo aan la ogaan xaqiiqda dhabta oo meesha ka jirta waa inaan wax la siin annaga waagii aan maamulka ku jiray weliba khusuusan markaan wasiirka ahaa wasiirka qorshaynta baan wax badan ka warhayey dhulkeena waxaa loo qaybshay international waxay qabsheen zon zon sida innagu aynu u naqaan aan ahayn innagu waxaan u naqaanaa gobol hebel iyo gobol hebel iyo gobol hebel waxay u qaybiyeen area maalan ba area tandri dad badan baa ka soo xirooday waxaa loo bixiyey sool balato inagu sool inta galoolka laan u naqaanay laakiin ilaa deexda la gaaro inta bannaan oo dhan iyax iyo ilaa noobir meeshaas kushuban area ka hooseysa ilaa xadeed intaa labada dharoor iyo nugaal udhaxaysa labadaa togoo waaweyn oo biyaha leh intaa udhaxaysa sool balaato bay u baxsheen waa dhulka arigu ku badan yahay oo geed hoosaadka leh waa dhul nugul oo isla markiiba abaartu ku dhacda abaar kastoo dhacda halkaas u nugusha dhulkan kale oo xoola daaqeynka ah oo ka soo bilaabma buuhood leh oo biyo nugaaleed iyo ciid iyo mudug u dhaxeeya oo hawdka la yidhaahdo badda ku dhowaada ilaa godob jiraan area gaara iyo jiriiban gaara ilaa ayl agtiisa iyaga waxay u baxsheen hawd economic zone bay u baxsheen dhulkaas waa dhilkii dhirtu ku harto xoolaha meesha mar kasta wax ku haraan weye laakiin haraadkay waxay u yihiin u nugul yihiin oo waa biyala-yihiin marka waa in area walba waxaa lagu yaqaan marka horeba loogu talagalaa oo la yidhahda bal meelaha xooluhu wax kaga hari karaan biyaha loogu roonaado meelaha la soo cayroobayna wixii wax ku hareena biyaha la siiyo wixii kalena matuulooyinka ha loogu tago iyadoo la hubinayo waxaas inay run yihiin iyo inay yihiin magaalooyinka waaweyn laguma darin daatadii hadda magaalooyinka waaweyn waa loo bahan yaa boosta galay yaa qardha galay yaa garoowe yimi yaa buurtinle yimi yaa gaalkacyatay gaalkacya hadda waxaan malaya cid ka soo cararaysa mooy cidna hadda ma aadaysa yaantaan ilaa la damiyo dabka ka shidan marka buurtilo iyo baa baa noqda markaa meesha labaad marka in la ogaado wey yaa yimi magaalooyinka yaa yimi waa in lasoo ogaado caylaha jooga in lasoo ogaado dhiisayaashu kuma filla anugu waxaan qabaa guddiga si fiican ha loo dhiso guddi kastoo meel aadaya waa in wadaad ku jiraa anugu wadaad baan ku kalsoona ilaa iska baqaay hay-adaha kuma kalsooni hadeerba ogaada biyaha waa qaaliyeeyaan scale baa jira n g o yaah oo mid ku xirana wax loo dhiibo mid kaloo tuugkala kusii xiran mid kaloo ka sii yar markay abaartu baxdo nimanka hay-adaha u shaqeeya weliba localka u badan nin walba boqol guri buu leeyahay hoteeluu leeyahay magaalada guryaha u badan iyagaa leh baabuurta iyagaa leh oo kiraysta xaqiiqdaan sheegayna waxa weeye waa inay yahaan subject to control hay-aduhu waa meesha ugu xun oo xooluhu ku lumaan dadkana wax laga soo qaado aanan la gaarsiin annagoo waxaan ku kalsoonnahay culamaauddiinka iyo dowladda oo coordinationka leh oo laysku laysku dhafo baan ku kalsoonna wax markii wuxuu dhammaadaan la keenana cid wax uguma yaalin inta hadda waxa yaalin baa la rabaa waxaa weeye adduunku qiyaas buu ku shaqeeyaa ee abaarta jilaalka ugu dheer inagu wuxuuna kusoo wuxuuna ku dhacaa diraacda marka loo yaqaan ama jilaalka qolba si u taqaan waxaa weeye december oo roobkii waagi hore maaris digi jiray abril dee hadda ma dego iyo may inta u dhaxaysa waa imise bilood waxaa la yidhi waxa soo socda ciddaan garan karin waxa jooga kama talin karno bal adigu maay inagoo maanta sidaasa shan bilood abaaru soo socota shan bilood roob la-aanu soo socota bal maleeya waa in hadda marka tale la gaaraa maxaynu kaga talagelaynaa waxa soo socda maxaynu hadda qaban karaa maxaynu qorshayn karaa yaa wax laga qaadaa sidee loo qabtaa fikri baan hayaa lakiin halka sheegi maayo dowladdan gaar ahaan u sheegi doonaa xagga dowladda wixii ka imaan kara waan waa ogahay jeebka dowladdu waan ogahay inuusan xoog badnayn laakiin si wax loo heli karaan aqaana oo u sheegi karaa taladayda hadday qaadanayaan wey dadweynahana masaakiinta wax laga qaada cashuurta waxaa laga qaada dadka dadka masaakiinta wax laga qaada lagama qaado dadka waaweyn kambaniyaasha waaweyn waxaa la yidhaahdaa indirect taxation iyo direct taxation direct taxationka kuma dhaco kambaniyaasha waaweyn inkan taxi lagama qaado shalay annagu hawl weyn oo muhiimah oo abaartanba aan looga maarin oo aeroboort ku saabsan baanu isugu yeernay dhowr qof baa noo yimi hadda ilaa sabtidaan dib u dhignay liis baan ka samaynaynaa waxaan ku dhaarannay tabeelaan ku dhejinaynaa meesha la yidhaahdo aeroboortka iridisa laga gala intaan imaan intaa loo yeeray ama diidda ama wixii loogu habboonaan samayn in blacklist la gesho culimadana waa siinaynaa iyaguna qaybtooda ha ka qaadeen dowladdana waa siinayna qaybtooda ha ka qaadeen annagu hadda intayda wax u yeerayna dowladdu waa nagu jirtaa wasiirka ayaa madax u ah wasiirka aeroboortka meeyarkii aawe oo degaanka abaa ku xiga anugu waxaan ahay caawiya daba ka riixi baa anigu maarata baabuurka jugtaa baa wax ka riixaya ya waxbaan ka riixaya codkaygana waa ku daraya ya marka haddaynaan maanta kicin oo aynaan wax walba qaban wixii ilaahay aynu qabanna ilahay waxaynu ku micinaya haddaynu dhaqaaqno oo wax bixinno waxaaba dhici kara roob baa waqtigiisa lagu talagelay inuu iska yimaado oo dego haddana waxaan maqlaya xeebaha waxay sheegayaan roog baddu ka hilaacaya waxaan maqli jiray cidda loo caroodo roobka baddaa lagaga shubaa baddaa lagaga shubaan maqli jiray waxaan umalaya inay run tahay waxaa way intaa waa loo jeedaa goormuu soo baxay maba soo baxayo marka halkaa laaluush lagu qaadanaya waxaa la sheegay niman ku bixiye hal milyan hal kursi hal milyan nin ku soo baxay garoowe oo lagu doortay xagee keen halka milyan hal kursi ka baxay hal kursi dadka qaadanaya oo qaadanaya oo ninkaas siinaya ma waxay moodayaan inuu shaqo ku soo qabanayo nin kale oo lacagtaa u ka keenay buu dooranaya ninkaagana adigu ku iibsanaya kuwaana waxay rabaa inay intay dhammaadaan hadhow adiga dhulka la yeesho oday caan ahaayo sheekadiisa aad maqasheen oo la ohan jiray nuurgeedi waa waagii talyaanigu dhulkan yimi waxaan umalayaa waagaa hore ma u jirin markii dambe oo afisku yimi baa waxaa la yidhi nin dhiisiya buu garoowe odayaashaa loo yeeray caaqiladii marka turjuwaan baa joogay markaas aniga lay turjuwaani maayo intii kale banaanka istaagay gaalki waa la hadla inuu afgaranayo mooday wuxuu yidhahdaa no isna waa la hadla wuxuu yidhahdaa no toban jeer iyo labaatan jeer markuu meba no yidhi ogaalki intuu yaabay intay istaageen intay qosleen isa salaameen markaasaa nuur wuxuu yidhi odayaasha intay yimaadeen war nuur ogaalki waa isla qosusheen waana isalaamteene maxaa isku afgarateen suuyan waxaan isku afgaran wuxuu yidhi waxaan dhulka u imi inaan dhulka qaato saanenno suuyan waxaan u imi inaan xoolaha dhan idinka wareejiyo saanenno carruurtiiyo naagaa xaggayga soo marya saanenno intaasaan ku heshiinay buu inuusa waxba qaadan marka waxa weeye haddii la rabo in la shaqeeyo dalka loo qumo dadka wax loo qabto wallaahi waxbaa la qaban karaya laakiin cidda ku habboon waa in loo diraa ninka dadka codkiisa gadanaya oo rabo inuu nin kale kasii gato ninka uu ka gadanaya aduu ku gadanaya soo ma yaraan maqalshirarka lagu qabanaya magaalooyinka qaarkood oo halba meel la aadayo maxaa laga qabanaya meesha madaxdii baa inta aadaysa waxaa la dooranayaa ninkii dadka aad u iibin lahaa baa laga raadsanaya rag assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole ayuu kaasi ahaa gabagabadii barnaamijka ayaan kusii siqaynaaya dhegaystayaal wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha puntland axmed cilmi cismaan karaash oo shirka soo xiray waxa uu sheegay inay dowladda puntland abaarta jirta hadda ay kaga qayb galayso saddex boqol labaatan iyo shan booyadood iyo laba gaari oo dowladdu ay leedahay ayna ku taageerayaan culimmadu si ugu fududaado safarkooda deegaanada puntland ay ku marayaan marka waxaan isu taagay inaan idiinla mahad celiyo shirkiina aynoo soo xidho waxaa jirta runtii abaarta tan runtii kolley inta aan jiraanu ma arag mid mid dabadheertiina xataa dabadheertii tani way ka xuntaan qabaayo dabadheertii waa laqaxay dowlad xoog leh iyo dowlado kaloo ina caawinaya ayaynu ku baxsannay laakiin maanta waxaan leeyahay ilaahay un baan xaggiisuunbaan ku baxsan karaa oo inaga waxa kan inaga maxay toy halkaa inaga ekeeya waxaa jira hadda meelaha ugu dhow waxaa laga yaaba meelaha ugu dhow waxaan isleeyahay ugu xumi hadda waa waa waa meelahan inoogu dhow hadda oo maxay tahay falleedhyaale ilaa boocama inta udhexaysa maxay ugu xun tahay waxay ugu xun tahay waxaa yimi dhulka kale waxaa abaartu ku dhacday ama isu guurguuray dad is ah oo isleh laakiin halakan waxaa yimi dadyow meelo kale ka yimi oon dal iyo dad toolna garanayn waxaa lay sheegayey nin weyn oo maxay tahay intuu jiifsaday soo tooskar waayo oo dhintay gaajo iyobuu u dhintay iyo iyo haraad waayo waxay hadduu meelihii kala joogo ama dalkiisi joogo kale dee wadku waa saacaddiisu ma dhaaftin laakiin cid buu u tegi lahaa oo waraabin lahaa wuu ka baqayey waxaa laga yaabaa inuu ka baqay kuwa soo guuray waa dadkii isku leynayey meesha la yidhaaho ceelf weyn iyo garada iyo maxay tahay dogoble iyo halka aada maqlayseen oo laba reeroo reerahaasa kuwiibaa soo guuroo meeshtan yimi oldawey waxay yimaadeen laameykan iyo halka kan kuwayow kalena oo aanay garanayna wuu yimaadeen oo laga yaabo inay maxay tahay mashaakil kale uu ka dhexeeyey marka ninkaasi wuxuu ka doorbitay intii halkaa intuu qolo u tago kuwo ay wax kala qabeen inuu halkasaa ku dhinto marka dhulku waa wada siman yahay tani waa sima ilaahay baynu ka baryana ilaahay unbaa inaga maxay tahay kor qaadi kara annagu sidii la sheegay waanu details waa samayn doonaa haddii ala yidhi waa bilow waxa kale waa samayn doonaa guddi baa wasaaraddu leedahay uu guddiga abaaraha uu madax u yahay wasiir ku-xigeenku cabdullaahi qoob deero waxaan arkayey tigey tigey waxaan maanta ka maqlayay wasaaradda inkastoo ay meel isugu tegi doonto aan laga maarmayn wasaaradda waxbarashada guddi abuu ka mid yahay wasaaradda waa ex governar marka govarnarku ma dhaco waad la socdaan govarnarka iyo madaxweynaha iyo ma dhaco waana waa ex governar waana la taliyaha wasiirka arrimaha gudaha ee wasaaradda marka waana laga ergan karaa oo maxay tahay waa active meel walba waa meel meel walba waa geli karaa laakiin marka guddidanuu ka mid yahay guddida abaaraha ee wasaaradda tan mid guudna waa noqon karaa sidaa uu sheegay shalayto xataa waxay diray isaga iyo reeryowgiisa iyo gruubkiisu waxay direen booyday halka kan dhow u direen dadka aan idiin sheegayo waxaa loo waxaa loo keenay caruur yaryar oo maxay tahay ilaa xoole ma jiraan caana ma jiraan waxaa looga soo iibiyey caana boorihii baa waxaa looga soo iibiyey magaalada marka wiyaarka laguma qasi karo wixii baa lasoo tubay oo qoladii biyaha ee u dhiibay master maxamed yuusuf waxay ka codsadeen inay biy booyad biyo macaana oo caanaha caruurta ugu qasaan infact sida warka ugu soo gaaray waa ballan qaaday in la geeyo caruurta caanaha loo qaso marka waxaanu guddidaas waxay la shaqayn doontaa guddida culimmada waa wada shaqayn jiray kheyr allaha siiyo sheekh fuaad baa fiqiga adulka ka soo wada hadalay suu sheegayey meelo badan baanu maxay tahay xiriir baanu annagu leenahay waan qabaa waxaan adkaynayaa hay-adaha hay-adaha hay-adahan jooga puntland ma sidii la rabay uma shaqeeyaan agaasimayaashayda mid baa ku dhawaaqay ama wasiir ku-xigeenka ah iyo madaxweynaha isaguba waxay geeyaan waxaan odhan karaa waxba ma geeyaan wax waa geeyaan laakiin yay u geeyaan yaa la og sidii madaxweynuhu sheegayay baan ayidayaa baan raacayaa waxa weeye waxay noogu qoran yihiin inaanay waxba geyn waxaan idiin sheegayaa ama culimada ahaadeen ama hay-ada ahaadeen ama hadmaha ahaadeen ama qodagsaatee ninbaa waxaa bakayle ayaa bakayle iyo dhulbaa waxay isku qabsadeen waslad waslad maxay tahay kibisa mar iyo caws maaqa waxbay isku qabsadeen marka dhulku waa ballaaran yahay oo ma ma orde bakaylihii baa la carara oo idhaa kan dhulka kan kala carar oo halkoo la tag marka waa ordaa meeshuu istaagaba waa dhul marka xaguu waa cararaa waa kan dhulkii waa cararaa meel kaluu istaaga mise waa dhul marka wasaaradda arrimaha guduhu waa dhulkaas lagama carari karo wax walba way og tahay meeshaad istaagtaanba guddoomiye degmo ama guddoomiye gobol ama guddoomiye tuulo ama oday maxay tay nabadoonahoo ka wakiila intaa isu ururtay baa loogu tegaya marka wixii loo geeyo haddii uu ka warqabo ma lihin u dhiiba cidna waxba culimada qolyaha kale cidna waxba u dhiiba ma lihin laakiin ha lala ogaado ha ka soo warbixiyeen ha sheegeen meeshii u daran meesha meesha tuuladaasaa u daran halkaa qoysaskaasaa u daran ha sheegeen maxay ahayd toy waxaanu aragnaa maxaa ta hay-adaha kuwa biyaha loo ordoo kale hay-adaha la ordaya xoogaa biya meel bay ku soo waxaynayaan yaa og waa intee ma boqol foostay ahaayeen waxa meesha loogu talagalay ma toban foostaa ma kunbaa lacagtu imisay ahayd gobarnarkii ma sii marin degmadii gudoomiyii degmada ma sii marin wasaaraddii ma sii marin marka waxaa sidii uu sheegayey sidii madaxweynu sheegayey waxaan leeyahay waxay ku xalaalaysanayaan ex waxay ku xalaalaysanayaan wixii ay soo qaateen qaar baa waxay u leeyihiin biyahan waxaanu geynaynaa qarxis qarxis example baan qarxis soo qaadaya mogtahay tukaraqda ma ka soo qaad baanu biyo geynaynaa boqol foostoo biyo ama konton haye war tukaraqi uma baahna oo roob baa ka daaya waxaad geysaan dangorayo geeya ma new york iyo canadan maxay tahay lagaga soo qoray in halkaa la geeyo war ma ma gaalka halkaa joogaa yaqaana maxay tahay tukaraq yaqaana marka haddii kale haddii kale lacagtu way noqonaysaa maxay tahay waa celinaa waa finish wey marka marka waa waa la baahan yahay moogta ma celina iska gee marka inaanu geyn baaba suurtagala xoogaa ku daadiyo casharkii oo kale ah uu ku firdhiyo marka hay-adahaas iyagaa aad baanu ula xisaabtamaynaa runtii marar badanna waa u sheegnay waa naga dhega adeygeen waxaanu leenahay waa baahan tahay loola baqtino guddoomiyaasha degmooyinka iyo gobollada waxaanu amar ku siinaynaa hay-addii ay ku arkaan oo aan dariiqii saxaa soo marin inay ka soo celiyaan meesha dadku waa ku baktiyo hadduu doonayo waxaanu leenahay war waa nimi dhahaya waxaasaan sidaa meeshaasaanu u sidnaa intaasay ahayd qaybinteeda ha lala ogaado culimada waxaan qabaa culimada iyo guddida wasaaraddu horena waa u shaqayn jireen haddana way iskaashanayaan oo soo guddi bay isku noqonayaan hay-adahu ma aqaan hay-adaha saan u maamuli doono anagoo garanmin hadma hadmay hadda wax la warwareegaan eeg wasaaradda wasaaradda arrimaha gudaha ayaa abaarahan ku shaqa lahaan jirtay adduunka meel walban waa saas dowladahan yaryare hareeraaniga xag waa saas ma garanayno hadda sibaa loo canda dowlay oo ma garanayno waxa weeye wixii oo meel walba meel laga taagay marka waa lina laguma shaqayn karo waxa weeye hadma qudheedu waa hay-ad yar oo wasaaradda arrimaha gudaha ayay ka mid ahaan jirtay muxuu ahaayey hadda sibaa loo galay ma garan iyagaa ordaya qodo kalaa ordaysa waxaa qaylinaya waxaan annaga cabashada noo imanaysaa waa degmooyinka gobolladii bay ka imanayaan dadkii bayna ka mas-uul yihiin marka haddii aanan annagu oyn waxa weeye dhulkii waxba lama gaadhsiin waxaan culimada ahayn oooo bandhiga oo sidaa usoo bandhiga waxaanu leenahay waxba lama gaadhsiin hadalka waan ku dheeraaday aada iyo aad baad maxay tahay raalli iga noqonaysa aad baad u mahadsantihiin waxaanu ii sheeg labadii baabuur ee culammadu codsatay anigoo ka wakiila saaxiibaday wasiirada golaha fadhiya iyo kuwa maqanba labadii baabuur waa aqbalay oo oo oo oo ku meel gaara oo lagu shaqaynayo inta inta ay u baahan yihiin soo ma ya abaarta abaarta keliya Ah, ah, abaa- abaarta keliya Eh, eh, wa- waxaa in yar waxaa waxaa qoladii guddidani qorshaysay inkastoo aan jeclahay inay isoo tagaan guddidan hadda maxay tahay eh, culimada iyo tigay iyo iyo eh, saddex boqol iyo labaatan iyo shan boodood oo biyo ah inay dowladdu bixiso hadda inay dowladdu hadda bixiso Eh, dowladdu waxay bixinaysaa oo ku yaboohaysaa intaasay ku yaboo saddex boqol iyo labaatan iyo shanta eh, booydood bay bay bixinaysaa iyo fududaynta shaqada sida sida ay u bixinayso waxaa lagala xidhiidhayaa guddida wasaaradda oo jeermaanka u yahay eh, maxay tahay wasiirka xogeenku Eh, waxaan kale oo ku dhawaaqaynaa Eh, oo aan aada ugu mahad celinaa wasaaradda wasaaradda eh, waxbarashada waxbarashada Eh, wasaaradda waxbarashada iyo eh, iyada iyada qudheedu eh, dhul maaha laakiin waa waa wax allaala wixii- waa- waa wixii ku hoos noolaa iyagu dhulka dhulka wixii ku hoos noolaa weyi lagama tartami karo marka eh, Eh, sideeda waxaanu anala faraynaa degmooyinka sida uu eh, wasiirka professor maxamed carfax sheegay eh, degmooyinku hadday iyo guddiyo sameeyaan iyo gobolladu hadday ururiyaan shilin iyo nus shilin degmooyinka ka ururiyaan dadka ka hoos nool dadka ay xukumaan waxa weeye wax badan millions bay tegaysaa marka waxaan faraynaa qorshihii waa u samaynaynaa haddii ala yidhi eh, had- waa- haddana mala waa ama waana arkayaan ama waana dhegaysanayaan guddoomiyaasha degmada iyo gobolladu inay dadkooda inay ka ururiyaan wax eh, wuxuuna waxay isugu iman doonaan dabcan waxay isugu iman doonaan eh, guddiyadatan bay isugu iman doonaan maamulkeeda meel baa laga wad- wada maamuli doonaa Ah, eh, waxaa la sheegaya warbixintii iyo wixiina waa soo ururinaynaa waa kala soocaynaa waa hagaajinaynaa hay-adaha iyana waa u dirana aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxqabad baa lainooga badan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkuna waa inoo xidhan yahay guud ahaan barnaamijkii abaaraha ku saabsanaa oo istuudiyaha daljir ee garow idinka imaanayay anigoo cabdixakiin xuseen xasan ah idinla socodsiinayay waaniga intaasi tan iyo barnaamij kan lamid a intaan ku kulmi doono nabadgelyo galowgiyowgaadhi geeliyon fardaha iyo geesleydow idin abarbaaggelise soomaalaayo gurmada galowgiyo ugaadhi geeliyo fardaha iyo geeslayda oo idil abarbaaggelaysi soomaalaayo gurmada wabigii gannaaniyo gannaaniyo gudhece lashiyo lashiyo dhulka geed ma soo baxo ma soo baxo lama goosto beedhaha beedhaha gasiinkii la cuni jiray galan lagama soo eelo ee